من الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان bal ilaahay mahadii kolley fasax dheer baan soo gallay oo dee caawa insha allah casharku inoo bilaabmayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa bal inuu inoo taam yeelo oo si khayr leh inoogu taam yeelo nafciyo waxtar badanna leh wuxuu ihi markaa musanifku kitaabu saydi wadabaaixi wamaa yuukalu min alxayawaan waran siaan usoo sheegnay taraajimta guud ee dee taa hore abwaabtan fara badan mooyaane kolley waxaa daahira muslim inay tahay laakiin abwaabtan badan waa inta badan raggii shuraaxda ahaa iyaga tabwiibkoodii iyo tarjamadoodii qaalibanna waxaa shuhurowdayba imaam nawowi raximahu llahu tacaala tabwiibkiisii ama taraajimtiisii bal markaa wuxu uhi kitaabu saydi saydka waa ugaadhsiga kitaabkiisii weeye iyo wa dabaaixi dabaaixdii in lafdigaa sayd asalkiisa hore maser weeye oo sada yasiidu saydan waa dee maserkaa qiyaaska ah waana ugaadhsigan wax la ugaadhsanayo kolkol shaygii la ugaadhsanaya ayaa lagu idlaaqaa oo iyadoo asalkiisu maserhaa lagu idlaaqaa shaygii masiidka ama wixii la ugaadhsaday dabaaixna jamcu dabiixatin weeye oo dabiixo halkan bimacnaa madbuuxah faciila bimacnaa mafcuulo oo wixii la gowracayay lafdigan adabaaixna halkan way waa dee la jamciyeyba si aan tarjamada ku aragno waxaana shuraaxda qaarkood yidhaahaan waxaa loo jamciyey anwaacdan dabaaixda kala duwan oo geel bay yeelanaysaa lo- bay yeelan ari bay yeelan waxyaalo kala yeelan bal markaa anwaacdeedan kala duwan ee jirta daraaddeed ayaa lafdigan ama ismigan loo jamciyo dabaaixul uyul in waxaa kaloo dee iyaduna dabxigeedii baa kol midi lagu gowracayo kol sida sihaam oo kale dabxi ay u noqoto iyo kol laguma gowraco waxyaalahan dee maalan aljawaarix la tababaray taasi ay qabashadeedu gowrac iyo diritaankeedu gowrac u noqdo waxyaalahaasna way kala duwanyaho san baa jamcinta keentay ama asayd waatana waa la ifraadiyo asalkiisa masera si aan soo sheegnay maserkuna lafdi ahaan wax yar iyo wax badanba uu ku rumoobaa marka isaga dee qaaliban asalka horena lama jamciyo masaadirta waa fil asri walow dee kuwa la jamcinayaad arkayso bal markaa taas baa ka horena aan loo jamcin lafdiga labaadna loo jamciyey haddaba waa saydka iyo dabaaixdii iyo wamaa yuukalu wixii la cunaye min alxayawaani waxyaalaha noolba ama nafleydaa kaba mid ah taasi waa tarjamo guud ahaan ilaa aan ka baxayno tarjamo inoo taalo weeye abwaab baanu yeelanayaa waana tan baabkii waxaan leenahay abwaabta taraajimteedu waa imika imaam nawowi raximah llahu tacaala tarjamadiisii baabu saydi bilkilaabi almucallamati wuxuu u baabaysan yahay ugaadhsigii bal lagu ugaadhsanayay aydii la tababaray taas xukunkeeda iyo jawaaskeediiyo wixii kuba tacalluqsanaa bal laftigan tacliimku siduu ku xasilay waxaasna wax inoo yar dambayn doonaa wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaثna isxaaq ibnu ibrahim alxandaliyu qaala akbarana jariir can mansuuri can ibrahima can hamaam bn اlxaarisi can caliy bni xaatimi qaala qultu ya rasuula اllahi sanadka xadiidku kolley dadku dee waa ka sanad asaaniidii muslim kaba midoo malaa lix wooye isaga iyo inta xadiidka rasuulka ilaahay uba dhaxaynaysa waana sanad afraaddiisa iyo ashkhaastiisa hore aynu usoo aragno kitaabka aynu kusoo wada maray jariirkana waa jariir ibnu cabdilxamiid weeye mansuurna waa ninkii caabidka zaahidka ahaa caalimkana ah mansuur ibn اlmuctamir ibraahimna waa ibraahim ibnu yaziid nakaci hamaam ibn alxaarisna waa nin taabiciintii waaweyneyd kaba midoo isna hore kitaabka aan ugu soo aragnay bal haddii mansuur aan idhaahno waa sikaaru taabiciin oo bal maalan aan saadise laga dhigina saddex taabici baa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan oo midkoodba ka kale kaba warinayo haddaba markaa saxaabigan jaliilka cadiy ibnu xatim ba qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow inii anigu ursilu waan dirayaa oo waxaan dirayaa diraa alkilaaba ay almucallamata la tababaray mudarabo ah oo xaggan ugaadhsiga iyo wax qabashada ee waxa weeyaan lagu tababaray oo mudarabata jaanibkaa kuba ah fa yumsikna way qabanayaanoo calaya macnaa marka aan diro een sii daayo wuxuu u dirayaa uu kusii daynayaana waa sayd weeye isagaa diraya waana mucallam oo kolley xagga tacliimteedana saddex arrimood bay culimmadu sheegaan oo ah marka la diro inay dirmayso oo aanay iska dhaqaaqayn iyadu iyo marka laakiin uu isaga ku diro saydkii ay dirmayso marka la joojiyana haddii uu idhaha joogsana ay joogsanayso waa laba arrimood oo laba shardi iyo marka ay wixii qabato inaanay iska cunahaynuune dee ay u haynaysa un saaxibkeed walow shardigaa dambe khilaaf jirayo laakiin axaadiidana waxaan kaba qaadanaya bal taas baa yidhaahaan waa saddexa umuurood baa loo fiiriyaa xagga tacliimkeediya inay mucallam tahay taas wey haddii laakiin iyadu markay ugaadhi arkaba ay iska dhaqaaqayso ay ku ordayso xaggeed ama haddii la joojiyo aanay joogsanahayn ama ha laba diro ee laakiin markay qabato ay iska cunayso iyada markaa mucallam ma aha saydkeeduna haddaan gowraciisii la gaadhin xalaal ma noqonayo marka wuxuu uhi fa yumsikna way qabanayaan calaya aniga korkayo anay ii qabanayaan ugaadhi aan kuba diray wa adkuru waan xusayaana isma allahi magacii ilaahay baan calayhi waa markaa dee keligan mucallamka uu dirayo saydkan magacaa hore iyo magacii ilaahay baa aan xusaya bisankaan u qabanaya markaan dirayo maxaa xukunkiisu yahay may bannaan tahay taas inaan cuno faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idaa arsalta haddaad dirtid kalbakaayigaagii almucallama kaa la tababaree wax la baray ahaa wadakarta aada xustidna isma allaahi ismigii ilaahay calayhi isaga korkii markaad dirayso waa cinda alirsaal magaca ilaahay aada xustood bisinka u qabatid fakul cun oo iyada markaa wixii uu kuu qabtay cun baa rasuulka ilaahay yidhi waa bannaanta weeye adigu waarsigaas iyo istiyaadkaasna qultu waxaan idhi wain qatalna haba dileeni macnaa aakulu wain qatalna weeye miyaan cunayaa shaygii masiidka ahaa shaygii saydka ahaa xataa haba cun iyagu haba dileeno ujeeddadu nololba yaanan ku gaadhin oo dee intii aan kuba sii socday wixii ha dhinto eh miyaan cunayaa qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wain qatalna haba dileene cun ay kul cun wain qatalna wey shaygii masiidka ahaa haba dileenbe oo nolol yaanad ku gaadhine kol haddii aad ilaahay magaciisiina aada xustay marka diraysay ayguna kaa mucallamkaa uu yahay cun wixii uu kuu qabtay ee uu kuu dirayba laakiin rasuulka ilaahay qeyd buu halkan raaciyo maa lam yashraka haddaanu la wadaagsan kulla ama xagga qabashadan waxan iyo dilkiisii kalbun ay laysa macaha aan maceeda ahayn ay kale oo aan kuwaaga ahayn haddaanu qabashadan waxan la wadaagsan iyo dilkiisa cun buu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh qultu lahu waxaan ku idhi bal xadiidku kolley baabkani isagoo axaadiisu de ay markaa duruqdu badantay waa laba xadiis oo keliya bal xadiidkan aan horeen hayno waa xadiidkan hore ka hore duruq saasa ma laha ayaa duruqda badankeeda leh marka duruqdaa dambena ziyaadaad baa inoogu sugnaanaya guud ahaanna suuradii masaladan iyo xukumkii bal maalan iyo marka uu xalaal noqonayo saydkiiyo markaanu xalaal noqonayno duruqdaas dhammaanteed ayaa markan isu weedagaysana aan kaba qaadanaynaa bal markaa bal horta si ay inoogu yartaan noqoto alfaada xadiidka inteeda badan dhowr dariiq baan israacin doonaa intaynaan masalada sideeda u yar eegin insha allah marka wuxuu uhi laysa macaha qultu marka taa uu ka baxay xaggii kalbigii qultu lahu rasuulka ilaahay baa waxaan ku idhi fa inii anugu armii waan ganayaayo macnaa dee waa xirfadiisii shaqadiisii waan ganaa bilmicraadi waa micraad ad waa dee ul oo kale in kolley dhowr suuray ku suureeyeenna mid haddaan qaato af dee markaa muxadad ah oo la qoray bay hareeraha ku leedahay dhexdeediina waa dhexdaas ballaadhanba taas bay micraab odhanayeen ama waaba dee saa ul af muxadada ha lahaato yani dhinaca kaleba kaba qornaaninbe laakiin aan beri ku jirin oo ay magacan ku hergeen waa nooc siyaamtoodii kaba mid ahaa un laakiin roona fa innii armi bil waan tuurayaayoo bilmicraadi micraadki ayaan awsayda waa usha caynkaasa ma waxa weeyaan sahmiga noocaasaan ku tuurayaa ubaadh saydku halkanna waa shaygii masiidka ahaa waa dee ka soo qaadoone ugaadh ayuu ku tuuray wax dee maalan af maalan la qoray oo la dhuubayna le muxadado waxaan mudi kara oo mudi kara gees kalena dee waa qorigaa dheere dee maalan ballaadhkiisana ugu dhici kara wixii haddaba saydkii baan ku tuurayaa fa usiibu waan la helayaa isagana maxaa xukunkiisu yahay may banaantay saydka caynkaasa inaan cuno faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa ramayta haddaad gantid saydkii bilmicraadi micraadkaas aada ku gantid waana waxay iyagu agtooda macruuf ku ahaa fakhasaqa uu ka duso weeye shaygii adigu waa mooyaanu kaba dusinbe waa dalooliyey oo afkiisii muxadadkaabuu ugu dhacay markaasaa dhiig kaba yimi oo adigu uu dalooliyay khasaqan inta badan nufuud baa loo isticmaalaa uu kaba duso fakulhu cun wain asaabahu laakiin hadduu ugu dhaco micraadkani bicardihi ballaadhkiisa oo afkii dhuubnaa ee wax mudayey ugumuu dhicin ee qoriga intiisii kalaa ku dhacday shaygiibaa culayskan iyo siqalkii waxani lahaa iyo quwadii raamiga ayuu wixii intuu ugu dhacay buu kuba dhintay waxa imika muday uma jirin oo afkiisii ah falaa taakulhaa cunin waqid buu noqonaya kollay alfaadaha inoo dambeeya waana taan leeya waan si yar wada geysanaynaa xadiidka وxadثna abubكر بن أbي شhayبةa qال xadثna بن فضyل عن بyاn عن الشhعبي عن عadي بن xاaتم qال أنه qاaل bal xadiiثku waa xadiiثkii عadي بن xاaتم isagaana drqu xooga ayuu yeelanayaa markii ugu dambeysay ama dee sanadkii koobaadna hmaam بن الxاriث taabicigaa la yidhaahaa ka warinaya عadي بن xاaتم imaka hmaam meesha uu ka baxo taabici kalaa yimi waa shacbi isagaa druqdiisu yar dhowr noqon doonaan shacbi marka ibnu fudaylna waa maxamed ibnu fudayl dabi horeynu usoo aragnay bayaan ibnu bishrin ilaxmasi oo isna taabiciyana isna hore kitaabka marar kala duwan buu inagu soo maray shacbina waa imaamkii macruufka ahaa wuxuu yihi cadiy ibnu xaatim sa'altu waxaan weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baan weydiiyey wuxuu weydiiyeyna waaba tan oo qoltu waxaan idhi waa tan su-aashiisii ina anagu qowm qowm baan nahay nasiidu bihadi lkiraabi anagu waxaanu ku ugaadhsanaa ay aanu tababarnay baanu ku ugaadhsanaa faqaala bal xukumkeediiyo waxaa nooga bannaan ii sheeg wey iga fatwood faqaala wuxuu yidhi idaa arsalta haddaad dirtid kiraabaka aydaada almucallamata la tababaray wadakarta aada xustidna ismallaahi magacii ilaahay calayha oo cinda alirsaal baad bismi illaahi tidhi fakul cun mimaa wixii amsakna ay qabtaan calayka korkaaga waxay kuu qabtaan cun wain qatalna haba dileeno ujeeddadu markaa ay qabteen yaanad nololba ku gaadhin ee dee iyagii way isla dheeraadeen neefkii wixii bay qabteen ugaadha ahayd intii buu sii dhintayba kaas cun waa maxay ilaa an yaakula lkalbu eeg waa qeyd kale oo iyadana inoo soo kordhay halkan markii hore maa lam yashraka kalbun laysa macaha inuu aygu wax ka cuno cuno uun mooye oo haddii dee markii uu qabtay unbuu iska cunay isagoo saasuu ku dhintay iyada markaa lama cunayo ruuxa umuu qaban ee isagaa dee naftiisii imaka halkan uba qabtay waxaan fa in akala hadduu cuno ou aygii shaygii saydka ahaa wax kaba cuno nololna aan lagu gaadhin falaa taakula cunin faini akhaafu rasuulka ilaahi baa le waa tacliil unbay u tahay sababta aanuu cunayn waxaan ka cabsanayaa an yakuuna inuu ahaado inamaa amsaka mid u qabtay calaa nafsihi oo dee qur'aankii baaba ilaahay subxaanahu watacaala oo wuxuu ilaahay inoogu sheegay inaan cuno wixii ay noo qabteen kana waa naftiisiibuu uba qabtee markaa ruuxii saa'idka ahaa ee daray umuu qaban weeye haddaba fakul mima amsakna faina khaafa an yakuna inamaa amsaka calىa nafsih wain khaaladahaa hadduu dheeho aydaadii kiraabun ay min gayrihaa gayrkeeda oo min gayri kiraabika way uu markaa wixiina la qabto mid qabtayna lamaba garanayo mid dilay la garan maayo falaa taأkul ha cunin waxaa bal maala uu iyada saydkii sababtu kan baad dirto bisinkii ilaa bisinkii aad u qabatay kanse adigu maad dirin bisinna umaad qaban marka midkood isaga cunay qabtayna lama garanayo ama kii isaga qabashadiisa uu kuba dhintayna lama garanayo wixiina nolol laguma gaadhin ha cunin baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh markaa kan bal weli duruqdii baa inoo socotaa markaa ma dhammayn doone oo siaan xadiidka usoo yar ugu soo yar laabanay laakiin qayb kalean waan bal midrar kalean kasii aan si yar wadayna wuxuu yihi musanifku raximah اllahu taعaalى waxadaثana cubayd llahi bn mucaadin اlcambariyo qaala xadaثana abi qaala xadaثana shucbaة can cabdالlahi bn abi الsafari can الshacbiyi can cadiy bni xaatimi qaala anahu qaal sanadku kolley dee wixii cusub waan isku baraarujin doonaaye dadku inaguma cusbo walow haatan muddo aan dee kala maqnayn cabaydillahi bni mucaadna abihi mucaad ibni mucaad buu kaba warinayaa waana labadnoo kitaabka kusoo noqnoqdo labadan isdhalay shucbana waa imaam isagoo dee haniyun can tacriif cabdillahi bni abi safarna waa nin taabici oo siqa ah isna hore aan kitaabka ugu soo aragnay horena san usoo maray dee waana si guud baa yidhaahaan hadduu magacani kunyo yahay waa asafar uu kunyo yahayna fa'diisa waa la fadxiyaa markuu ismi yahayna fa'diisa waa la reebaayo waa si ay ku kala farqiyaan markay mukhtalifkaiyo mukhtalifka joogaan oo ta oo waxa weeyaan waxa weeye markay noqoto xagga kunyooyinka san imakabay noo taalla ibni abisafar haddii laakiin ay noqoto ismi ay noqoto yaanu kitaabkeenaba nooc saas inooguma sugnaaninbe iyada waxa weeyaan asmaada way fa'deedu way reebantay wixii asmaa can الshacbiyi can cadiy bni xaatimi qaala anahu qaal sa'altu rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam can اlmicraadi rasuulka ilaahay baan weydiiyey micraadka macnaha waa ugaadhsiga micraad wax lagu ugaadhsado faqaala wuxuu yihi idaa asaaba hadduu asiibo oo micraadkii shaygii saydka ahaa ama masiidkii bixaddii afkiisa waa afkan muxadadka ee qoran ee waxdaloolinaya ama kaba bixi kara shaygii ee adigu dhiig kaba keenaya fakul cun oo ujeeddadu aanad kuba gaadhin dee gowriciisii aanad gaadhin ismigii ilaahayna waa tidhi cinda arami cun wain asaaba hadduu laakiin wain asaaba hadduu asiibo oo waa micraadkii bicardi ballaadhkiisa oo culayskiisu markaa iyo hiqalkii waa bud oo kale wax lagu dhuftay oo kaleu noqonaya ama kuba dhacay haddii laguba tuuray faqatala uu saa kuba dilo iyada ha cunin fainahu falaa taأkul weeye jumlada dambe ha cunin sababtuna waa maxay fainahu waqiidun waa ficil macnaa mafcuul oo dee waa mawquudadii waa wixii shay hiqal iyo culays ama dhagax iyo bud iyo wax culayskiisa iyo waxyaalaha dee ama ha burburiyo wixii ama ha jebiyo ama si kale une taas kuba dilaya oo kale waa mawquudadii ilaahay subxaanah watacaala inagaba xarimay ee meytada un kaba mid ahayd kaas buu noqonayaaye iyada markaa ha cunin wasa'altu waan weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey waxaan weydiiyey can ilkelbi aygii lagu ugaadhsanayey iyo wixii uu qabtay xukunkiisa faqaala wuxuu uhi idaa arsalta haddaad dirto kelbaka aygaaga waana aygii mucallamka ahaa weeye wadakarta aada xustay ismallaahi magacii ilaahay cinda alirsaal fakul cun oo markaa haddii xataa aanad nolol ku gaadhin iyada qabashadiisan baa gowrac noqonaysee cun fain akala minhu hadduu laakiin wax ka cuno oo dee uu intii sii cunay intaaan sooba gaadhin falaa taأkul oo nololna aan lagu gaadhin mustaqiro ah oo dee aan la gowracin falaa taأkul ha cunin fainahu inamaa amsaka wuxuu qabtay oo calىa nafsihi naftiisii dee fakuluu mima amsakna calaykum baana ilaah yihi wixi a idin qabtaan cuna wey nafti isag baa isu qabt waxaan qabsaday qultu waxaan idhi fain wajadtu haddaan helo maca kalbi aygayga maciisa kalban ay aakhara kale falaa adri marka aanan garanahayna ayuhumaa kooda akhadw labadooda kooda qabtay shaygan sayidkaa dilay aan kala garan waayo maxaa xukunkiisu noqonaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh falaa taأkula cunin fainamaa samayta calىa kalbika waxaad bisinka u qabatay eygaagii marka diraysay walam tusami bisinna umaad qabanoo ismigii ilaahay maad xusin calىa gayrihi waa kan kale gayrkiisa ee dee aad ka shakisan tahay ama aad garan leedahay kooda qabtay oo imika inuu kani qabtay in ay suurtagal tahay in kaagu qabtay in ay suurtagal tahay وxadثna يحyى بن أyuب qال xadثa بن culayaةa waa imaamki iسmaaعيil qaaل وأخbaranii شhucbaة عan cabdاللah marka qaala wuxuu ihi iبن culaya وأخbaranii waa ii waramay kolley dee mala axaadiiث kalena way jirtae la socotay kii imika halkan buu soo qaatay wowdu markaa tan bay tilmaamaysaa un dee wax kale oo markaa in intan aanu ku koobnayn wixii u sheegay ama shucbana waa ii waramayo عan cabdاللahi بn abi الsفr cabdاللahi بن abi sفr buu igaba waramay qaala inuu yihi cabdالlahi بن abi sفr samictu الشhacbiya yaquulu samictu عaliya بna xaatimi yaquulu saأltu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم can اlmicraadi fadakara milahu xadiidkii imkaan kaba soo baxnay ee uu shucba ka warinayo cabdالlahi بn abi sفr mala laakiin shucba waxaa ka warinayay mucaad ibn mucaad ayaa maanta ibn culayana mid lamida uu kaba wariye shucbo weeye وxadثnي abubكر بن ناaفع العabدي qال xadثna غundr qال xadثna شhuعبة qال xadثna عaبداللahi بن أbي الsفر وعan أناaس ذakra شhuعبة عن الشhعبي qاaل سمعت عaلي بن xاaتiم qاaل سألت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك adgu shek uu xaalaynaya xagga snadka markaan eegno abubكر بن ناaفع kolley محamed بن أحmed بن ناaفع in laydha horaynu usoo maray o dee taas alcabdiyuna waa reer cabdiqays nisbadii gundarna de kolley waa ninkii dee shucbo raawigiisa ama dadka ugu idqaan badan axaadiidiisa sanado badan buu la joogo de hooyadii baabu qabay shucba maxamed ibn jacfar marka halkan cibaara inoo dhacday wa can naasin dakara shucbatu can shacbiy macnuhuna waxa weeyaan gundar baa imika hadalka watee gundar xadiidkan markii horeba indee ibnu culaya warinayey maanta isagaa halkii ibnu culaya iyo mucaad ibnu mucaadi oo shucbo kaba warinayay meeshoodiibu dee iyagu la wadaagsaday marka muxuu yihi xadaثna shucbata xadaثna cabdالlahi بn abi sfr waa mid wacannaasina gundar baa leh oo meeshii cabdالlahi بn abi sfr imaka shucba uu magacaabay dad kale oo shucba uu kaba warinayo oo uu magacaabayna way jireen laakiin halkan dhici karta ama inuu isagu aanu magacoodii halkan ku sheegin uun ilaa ha noqoto ama ikhtisaar haba noqotee oo wuxuu leeyahay xadaثnaa shucbatu shucbaa noo waramay oo yuu uga waramay can abd xadaثna cabdالlah an cabdillahi bn abi safar bal cibaarada baan qaadano cabdillahi bn abi safar iyo wa can naasin dad kale oo dakara uu sheegay shucbato asmaahum leh shucba magacyadooda uu sheegay can ishacbiy oo cabdالlahi bn abi safar imika waa kan inoo magacaaban horena waa inoogu magacownaa gundar uu ka maqlay dariiqan shucbo waa ka wariyey waxaa kaloo uu shucbo ka maqlay isagoo xadiidkii kaba warinaya dad kale oon cabdالlahi bn abi safar ahayn shucbana magacyadooda waa sheegay laakiin maanta halkan gundarba ama ha ilooba ama ha ikhtisaarsadee aan sheegin waxaana inoo dambaysa haddii ala idhaah oo iyadoo weliba dariiqan gundar ay noqon doonto san arki doono saciid ibnu masruuq isagoo shucba kaba warinayo saciidna shacbi uu kaba wariyey waxaa kaloo iyadana inoo dambaysa shucbo xakam ibnu cutaybe ka warinayo shacbi kaba warinaya labadoodna waa dariiqa moxamed ibnu jacfar marka dadka uu halkan ibhaamiyey waxaaban kuma fasiranaynaa yani intaasun kuma koobnaaninbe saciid ibnu masruuqa inoo soo socda iyo xakam ibnu cutaybaha inoo soo socda ee ah labaduba riwaayatu gundar can shucbata markaas dee hadhowna iyaga markaa ama can saciid iyo can xukam iyo can can ishacbi markaa bal taas bay tahay markaa macnuhunba halkan waa laqbada un shucba waa noo waramay cabdillahi bn abi safar buu nooga waramay wa can naasin iyo dad dakara uu sheegay shucbatu maxay asmaahum weeye magacyadooda uu sheeguu magacaabay laakiin halkan aanu gundar raacin magacyadii oonu inoo sheegin can shucbiyi iyagoo markaa cabdالlahi bn abi safar iyo dadkaa kaleba shucba uu ka wada maqlay iyaguna ay shacbi xadiidkii ka wada warinayaan amaa lafdiga xadiidku waa kii hore unbuu noqonaya waxadithnaa bal dariiqa baan imika aynu ku yar joogsan doonaa si aan waxoogaa yarun masalada aan u yar ama dee mawduuca u yar suurayno ama aan u yar aragno duruqduna markaa way inoo sii socon doontaa dhowr dariiq baa weli dambeeya oo xadiidka duruqdiisii uun ah وxadثna محamed بن cabd للh بن نmayr qال xadثna abي qال xadثna زkrya عan amiri عan caamiri عan عadiي بن xاatimi qاaل sألtu رasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم عan صayd المعراaض bal محamed بن cabd للh بن نmayr abi cabd للh بن نmayr buu ka warinaya زkrya زkrya بن abi زaيد intaba dadkii aad ugu badnaa kitaabka caamirna waa shacbi uun oo dee nin kale cusub maaha waa shacbigii marka hore bay inoogu sugnaan riwaayaadka taasi nisbadiisii bay le waa magaciisii caamir ibnu sharaaxiil marka muxuu yihi cadiy ibnu xaatim sa'altu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey can sayd اlmicraadi waa sahmiga ama qoriga micraadka ay ku magacaabi jireen iyo ushaas wixii lagu ugaadhsado faqaala wuxuu yihi ma asaaba wixii uu asiibo waa micraadkii bixaddii afkiisan uu ku asiibo wax mudaya fakulu cun haddii aan nolo lagu gaadhin weeye wama asaaba wixii uu asiibay bicardii ballaadhkiisa dee intuu isagoo gudban ama sii ballaadhkii uguba dhacay afkii kumuu dhicin haddana wixii baa dee sii kuba dhintay ha cunin weeye falaa taakul fahuwa waqiidunkaasi waa waqiid oo shaygan siqalgii iyo culayskiisiibuu kuba dilay waxaa dhiibo ka soo baxaya iyo waxyaalahaasna maba jiraan ha cunin wasa'altuhu waan weydiiyey can sayd اlkalbi ayga saydkiisa iyo wixii laguba ugaadhsado faqaala wuxuu yihi maa amsaka calayka wixii u adiga kuu qabto weeye walam ya'kul minhu labadii waay aanu waxba kaba cunin waa imsaakii dee uu isaga u qabanayaaba tan macnaheedu yahay fakulhu cun waa nolol haddii aanu kuba gaadhinba faina dakaatahu gowraciisa shaygani waa kol hadduu sayd yahay akhduhu qabashadan dee uu qabtay kelbigaagii aad dirtee mucallamka ayad bismi illaahina tidhi weeye kuu qabtay taas baa noqonaysa fain wajadta haddaad hesho cindahu waa aygaagii agtiisii kelban ay baad arag heshay aakhara kale oo adigu aanad dirin fakhashita waxaad kaba cabsatay an yakuuna inuu noqdo aygan kale akhadahu ay akhada sayda weeye shaygii saydka ahaa ama masiidka ahaa mid qabtay macahu maca kelbika aygaaga maciyo inuu la wadaagsaday qabashadan iyo dilkan taas baad adigu ka cabsatay walxaal qad qatalahu uu dilay hadduu nolol ku gaadho xayaato mustaqira ah ku gaadho gowraco markaas waxba ictibaar ma laha waxaan qabtay tadkiyadan baa xalaal kaba dhigaysa ee waa wixii markaa ama aan xayaato mustaqira lagu gaadhin ama nolol ba aan lagu gaadhin oo uu dilay falaa taakula cunin sababtuna inamaa dakarta sma allahi ismiga ilaahay waxaad xustay calaa kalbika aygaagan markii aad diraysay kaasaad bisinka u qabatay walam tadkurhu ay walam tadkur isma allahi magacii ilaahay maad xusin bisinna umaad qaban calaa gayri kan kale ee ama isagu istiray adigu markaa umaad qaban oo bisinkii isaga cindalirsaar dee waxaana suurtagala ka dilayba inuu kan kale yahay duruqda way noo socon doontaa haddii la yidhaha xadiidke kollay xadiidkan iyo dee axaadiista kale sida kaabusaclabe inoo dambeeye baabka kuba timi waxaa horta si guud uguba sugan alistiyaad ama ugaarhsii xayawaanka hiribkooda uu xalaashaya in la ugaarhsadaa inay xalaal tahay xalaalnimadkeedu way nooguba sugan yihin lana wax ijmaac ahoo qur'aankii iyo axaadiisi iyo ijmaacii ummadduba ay kuba yimaadeen marka kolley hadduu ruuxu u ugaadhsanayo aada cuntid oo dee waa in badan ama u ugaadhsanayoba aada ku intifaacdid samantiisood iibisid oo iktisaab ay tahay kol hadduu wuxuu shaygaa xalaasha ayo dee shay xalaala weeyaan oo itifaaqa ahlilcilmi iyo adiladaa kala duwana ay tilmaamaysa ayaa inoo shamlinaya haddii laakiin waanay jirtay dee dad iska ladna aan uba baahnayn oo boqoro iyo umaro iyo waxyaalo lahaa dee taariikhda markan iyo kutubta taraajimta iyo eegno oo barhkood xataa rag madax ahaa asbaabahoodii ay kuma dhinteen iyagoo dee u baxay sayidkaasuun ama faraskii ha ka dhaceen ama waxyaalaha kuwa yimaadeen weliba umaraa ulmuminiin ahaabaa taasi dhacde haddii arrintu wuxuu u ugaadhsanayaa ay tahay lilahw waa waxani waa hiwaayo isagii baa dee faraskiisu kaxaysanayo aba ninkaa meel kasta weel kasta u buuxo saban uga baahan yahay ma jirto hirib ugama baahan yahay waa lahwi iyo bal taa istiyaadkiisu wax kala maaha iyo hiwaayo ay noqotay bal markaa suuradaas oo kale haddii ay tahay isagoo uu doonayo inuu dilo uun ugaarsigaasun tadkiya aanay jirin aada gowracdeed aanu lahayn iyada taa culimadu waxay dhahaan ee waa itlaaf naf cabas cabas ahaan iyo dheeldheel ahaan loo baabiinayo ifsaad bay noqon shaygan oo dee isagana maaliyadiisii la dayacayay noqon oo taas waa xaaraan bay odhanayaan bal xadiis baa kuba yimi hadduu ruuxu cusfur bedilo bikayri maala xaqih oo isagoon u doonayn inuu gowraco ama cune oo iska dilo waxbuu kuba tuuray inuu dee qiyaamaha odhanayo bal wixii uu i dilay ilaahw weydii taas oo kale haddaba in arrintu hadday taa tahay taasi fasaad fil ardi iyo itlaaf bay noqon lakiin hadduu suuradaa kale tadkiyadiisi iyo intifaac buu gaba jeedaa laakiin wuxuu usoo baxayaa waa lahwi iyo hiwaayo oo kale imaam malikiya bay ka soo noqonayaan suurada taa kaleba xataa iyadoo la tadkeynaya inay noocu hadduu lahwi iyo hiwaayo noqdo karaha ay tahay laakiin haddaan loogaba jeedin tadkiyo iyada waa fasaad fi lardi iyo itlaafu nafsin cabasan oo taasi wax banaan maaha taasi iyada waa xagga marka la eego dee marka la eego jawaarixu dayr iyo jawaarixu sibaacba aygii baa lafdiga inooga sugan qur'aanka wamaa callamtum min aljawaarixi oo waxyaalaha dee aydi iyo keyrkeedba culimadu way kuba fasireen bal waxay kuba fasireen wax ka ashmalsan inay noqoto sibaacdii oo dee duyuurtii iyo waxyaalaha sida baaskii iyo waxyaalaha suquurtii iyo wixii kol hadduu yahay waxaa la tababaray in iyadana lagu ugaadhsado bal markaa taasna xalaalnimadkeedii haddii shuruudaha meelahan inoogaba sugan ay buuxsamaan taasna iyada way inoogaba sugan tahay marka xadiidka horta waxaa inoogaba sugan cinda alirsaal in tasmiya loo baahan yahay oo markaa la dirayo in ismigii ilaahay laba xuso kollay khilaaf ba bayna ahlicilmi jira khilaafkoodaasna wuxuu kaba ratimaya un dee bal masalan wixii kolba la gowracayay ee ruux muslimi gowracayay ma shardibaa tasmiyadu mise maaha kollay khilaaf culimaa jira halkana kuma soo yar naqlinayo oo taas intooda badanna culimada ama madhabkoodu wuxuu yahayba haddii dee sahwi looga tagana oo ruuxu uu ilow ugaba tegayna inuu wixii xalaal noqonayo laakiin hadduu camdi ugaba tegay tasmiyadii waa suuradan imika markaa la dirayo sayd dee waxyaalahan kiraabtiya waxaa lamida la dirayo wixii kale la gowracayayba camdi loogaba taga waxaasi inaanu xalaal noqon ahayn uu xaaraam noqonayo kolley waana siday jamaahiir alculamaa ay dhahaan madhabka shaafici iyo qolooyin ba ay tahay kol hadduu ruuxu ruux muslima yahay dakaad uu ehel yahay in tasmiyada istixbaabun bay kaba dhigaan oo sahwiya camdiba way xalaal noqonaysaa bay dhahaan kolleyna de khilaafkoodu bal ibnu kaiir baa suurat lancaam markaa uu qabanayo walaa taakulu maa lam yadkir isma اllahi calayh inahu lfisqun taa kolley si fiican buu usoo talkhiisiyaa aqwaasha iyo adiladeeda isagoo sheega risaale mufrade oo gaara oo masalada kaba hadlay dalaaisheeda iyo nuquudeeda iyo waxyaalahaas ay jiraan taasna in lahayo warmahaye laakiin aad bay ufiicantaan leeyahay hadalkiisa halkaas iyo madhabaas uu soo dhigayo waayo qolooyin baa jira saawiya camdiba leh kol haddaan dee misinkii looba qaban inuu xaaraam noqonayo sida daahiriyada iyo qolooyin kaleba maha iyaga uune dad kalebana waa qowlkood bal marka waxaan leenahay xadiidka ta inoogu sugan tasmiyadii cinda alirsaal iyada waa taas de arrin kalena waa inuu mucallam yahay kula tababaro mucallamnimadina waa taan soo sheegnay shuruudaha ay culimadu uba shardiyaan oo kale bal marka haddaba sayidkii caynkaasa haddii wixii nolo lagu gaadho oo ruuxu isagoo xayaato mustaqiriya ku sugan tahay iyada qabashadiisan iyo waxaan ima noqonayaan wax xalaaleeye ee gowracunba xalaaleynaya taas iyadu waa mid waxyaalaha imika halka inoogaba sugan haddaan nolol lagu gaadhin ama noloshani nolol ictibaar le aanay ahayn ba dee xayaato mustaqiro aanay ahayn aygii haddii dee waxa weeyaan isagii cinda alirsaal tasmiyadaasi ay jirtay aygaa mucallamkana uu yahay ay kaloo la wadaagsadayna aanu jirin ay kaloo waxaan la wadaagsaday aanu jirin iyada marka caynkaasa qabashadiisan baa gowrac noqonaysa taas baa gowracii noqonaysa oo xalaal bay noqonaysaa laakiin haddii bal ay kale uu la wadaagsaday xadiidka ta inoogu sugan waa inaanu bal masalan shaygan isaa kol haddii uu wixii uu dilay ku xalaal noqonayne laakiin culimadu ta yidhaahaan waxa weeye haddii aygan kaleba ruux isaguna dee dakaadkaa u ehelka ruux baa diray isba bisanka u qabtay oo ruux kale ayaa soo diray maaha mid isagu isdiray un ma aha mid isagu halkan ugaadhisii markuu arkay un doonayay wixii inuu qabta maayo waa mid isba ruuxaa kale ee maalan tasmiyadiisi iyo waxyaalahaas ay muctabarkiina muslimka uu diray ama ahla dakaadba uu diray marka iyada dhibma waa dee keebaa talo waxaan yeela wixii way wada yeelanayaanba ama dee midkoodba hadduu yahay kala leeyihi kanaan qabtay oo qabashada hore lahaa yeelan kara ee taasi waxa weeye aygan labaad haddii isagaba lasoo diray oo isbisinkii loo soo qabtay ama magacii ilaahay dhibaata ma jirto taas oo wixii loguma yimaado laakiin waa markan waxa weeye aygan aanu waxa weeyaan uu yahay ka isagu dee xaggiisa iska ugaadhsanaya uun aygu uu noqdo oo taaba wey arrintan kale iyada xadiidka inooguba jirta waa haddii aygii markaa uu gaadhay wixii uu qabtay uu hayo uun ama haba sii daaye uusaa wixii kuba baktiya ama uu kuba uu ruuxina uba qabtay waa taa ay noqoto hala cuno laakiin haddii dee uu isagii sii cuno meeshii ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu uhi fakuluu mima amsakna calaykum waana kan rasuulka ilahi waxaan ka baqanaya inuu naftiisa uba qabtay markaa lama cunayo weeye kol haddii wixii uu isagu cunay nolol aan lagu gaadhin hadduu intuu yar cunay weli xayaato mustaqira ay ku sugantah o la gowraco taasi iyadoo dee gowracan baa banaynaya laakiin waa marka aan nolol lagu gaadhin iyada markaas ma banaanaanayso bal waa umuuraha iyada xadiidka inooguma sugan xagga sahmigan ama micraadkana iyada xukunkiisu dee daahir ahaan waa inoo cadyahayo waa taan sooba aragnay waxaana uu xadiidkan ah wain wajadta maca kalbika kalban hayra waqad qatala falaa taأkul ayaa wuxuu leeyahy imaam nawowi raximah اllahu tacaala halkan waxaa inoogu sugan qaacido muhim ah oo ah haddii xayawaanka asalkoodu kala duya waxaa gowracani uu banaynayo asalkoodu imaka waxa weeyaan waa shaygan daahirka laakiin marka ay dhintaan oo kale asalkoodu waa taxriim in wax baneeyo la helo mooye marka qaacidadu waxay tahay haddii shaki meeshii uu soo galo adakaat almubiixata lilxayawaan wixii xayawaanka banaynayee gowraca ahaa laga shakiyo iyada asalkii baa taxriim ahaa ma banaanaanayso waana san xadiidkan inooguba yimi khilaafna beyn ahlilcilmi maba jirto oo waxa weeye macnuu waa maxay imanka shaygan waa isagoo dhintay baan soo gaadhnay shaki baa meeshu yimi makan bisinka laba dire bisinkii loo qabtay baa waxaan qabtay oo diray mise kii kale mise way dee wada wadaagsadeen shakigaasaa yimi sababtii banaynaysay waan haynaa laakiin wax kaloon banaynayn baa meeshii taalla markaa sababtii banaynaysay kol haddii shakiba galay oo dee shakigani uu kuba yimi iyada waxaana asalkiisu taxriim uu ahaa khaasatan maytaadka dee asalkooda taxriim ahaa ma banaanaanaysa weeye xadiiskuna waata iyada inooguba sugan weeye bal waa umuuraha imaka halkan inooguba yimi khaasatan xadiidka alfaadihiisa inooguba yimi dee intoodii ugu muhiimsanayd wuxu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala waxadahana isxaaq ibnu ibraahima qaala akhbarana ciise bnu yunusa qaala xadahana zakariya bnu abi zaa'idata bihada اlisnaadi zakariya bnu abi zaa'idna waa kan imakaan kaba soo baxno dee waxaa kaba dembeeyey can caamirin can cadiy bni xaatimin وxdثna محamed بن الوليد بن عبدالحميد qال xdثna محamed بن جعفr qال xdثna شعبة عن سعيد بن مسروq qال xdثna الشhعبي qال سمعت عdي بن xاaتم وkاn lna jاrا وdkيlا وربيطا بالنهرayن xagga محamed بن الوليد بن عبدالحميد oo xمdاna lqبkiisu yahay kolley waa nin isnaan hore usoo maray oo ثiق ah maxamed ibnu jacfarna waa gundarkii marka dhaweyd aan soo haynowna nin kale ma aha shucbana maanta warinaya xadiidkii halkii waa cabdillahi ibn abi safar markii hore ahaa waa tan saciid ibnu masruuq kolley waa imaam macruufa waa imaamkii weynaaye thawri aabihii weeye oo sufyaan thawri dee sufyaan waa sufyaan ibnu saciid ibnu masruqe masruuqe waa sufyaan thawri aabihii weeye saciid ibnu masruuq baa ka warinaya shacbi qaala samictu cadiy bna xaatimin marka wuxuu yihi shacbi wakana wuxuu ahaa shacbi may cadiy bnu xaatim lana anaga wuxuu noo ahaa jaaran jaar waa ciraaq jaar bay ahaayeen wadakiilan mid dee annagana dhex galo oo mukhaalid ana waa noo ahaa waa adigu dad isku dhex jiray oo dee jaarahoo had iyo goor wada joogo taas bay ahaayeen laftigan imaka dakiilla wuxuu ahla luqa ka soo naqlinaya imaamka adakir iyo adakhaal aladi yudakhilu اlinsaana wayukhaalidu fii umuurih waa ruuxa dee had iyo goor ruuxa dheehaya ee umuurihiisa waa dadka iskuba dhex jiraan weeye meel bay wada joogaan soxbaa kaba dhaxaysa way isdhex gelayaan kaas baa dakil ama dakhaalba laba yidhaah warabiidan macnaha warabiidan waa muraabida dheh waxaanu ahaa muraabid bu binahrayni meeshaa nahrayn la yidhaaho ama labadaa webi ayuu muraabid kuba ahaa rabiidna imaka halkan waa bimacna muraabid oo muraabidkuna waa ka ribaadka laazima ee ribaadka halkan conlin dee inta badan waxay u isticmaali jireen meelihii xuduudda ahaaye muslimiinta iyo gaalada udhexeeyay inta badan cabsida lahaa laga baqanayay inay cadow kaba yimaadaan dadkii mutadawiciinta iyo ciidamadu labaduba ay joogi jireen iyagoo u diyaara waxa kuba imanaya oo dhul ribaada inta badan suquurta ayaa ribaad la odhanayo dad badan oo dadkaa mutadawiciintiina way tegi jireen iyagoo halkaa muddo soo joogaya bal haddii jihaad yimaado iyo dagaal yimaado say iyagu bal matalan uga qeyb qaataan waxaa kaloo dee ribaadka laguma fasira waxa weeyaan almuraabada calى اlcibaada oo ribaadki waa nagaadigii sida dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ruuxii ee intuu salaad tukaday salaadii kala sugaya iyo waktiyadaa qabuu ruuxaa weysaysanaya iyo kaa salaadaha u soconaya fadalikum الribaad uu yihi waa meeshii lagub ribaadkii ee waa nagaadi naftiisii buu ku xabaasaya cibaadadan sakaasba meeshii xuduud ahayd naftiisii uu ku xidhayo uu kuba joojinayo kana cibaadadii naftiisii ku haya ku xabaasaya uu kuba negi yahay bal ribaadka cibaadana waa laba yidhaha halkana imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu kuba fasiraya rabada nafsahu cala alcibaada o ribaadkii cibaado ayuu kuba fasiraya ama nahrayn kolley dee isaga iyo raggii kale kolley dabaqadiisi iyo raggii ka horreeyey kuwii ka dambeeyey qaaliban may sheegine de haddaan aan nahrayn idhaahno ciraaqna la joogo waa webigan furaat iyo webigan dajla taasba weeye oo dee inta horena way kala durugsan yihiin laakiin mar dambe ayay isku darsamaan oo markan ay shad alcarabba noqdaan iyo taas ay iskuba darsamaan marka waa suurtagal halkaas iyo dee meelo kaba mid ah dee taas inay deganaayeen oo uu leeyahay halkaasuu isna rabiid kuba aha binahrayn labadaa webi haddaba wuxu uhi anahu sa'ala nabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay buu weydiiyey oo waa hadalkii uu kaba maqlay cadi ibnu xatim qaale oo waxa weeye rasuulka ilaahay buu weydiiye qaala wuxu uhi waa tan su-aashaysiiye ursilu waan dirayaa kalbii faajidu waxaan helayaa maca kalbii kalban qad akhad aygaygii maciisi baan ay kaloo la qabtay shaygii saydka ahaa baan helayaa la adri mana garanayo dee wixiina wuxuu ku gaadhay isagoo dhintayba ama wixii aanu nolol kuma gaadhin la adri ayuhumaa waa labadan ay kooda akhada qabtay waxaan saydkan ma garanayo qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh falaa ta'kul ha cunin haddaba marka aan dee ruux isaga kale oo diray oo saa-id oo isaga lamidi aanu jirin haddii mid isaga lamidi uu diro isna bisinka uu qabto dhib ma laho taasi xalaalun buu noqonayaa qabashadii falaa taakul ha cunin fainamaa samayta waxaad magaca ilaahay aada xustay oo bisinka calaa kalbika aygaagaad bisinka u qabatay walam tusami calaa gayri ama aygaaga gayrkii dee ismigii iyo magacan ismigii ilaahay umaad qaban وxadثna محamed بن الwليd qال xadثna محamed بن jعفr qال xadثna شhuعbaة عan الحkم eg sanadkii horun baa inoo soo noqday waayo محamed بن الwlيd markii hore waa sheekha mslim buu ahaa محamed بن jعفrna isagu kaba warinaye laakiin halkii in shucba uu ka warinaya سacيid بن masruq baa xakم بن cutayba yimi waana taa riwaayadii hore gundar aan kusoo aragnay وعn naasi dakra شhucbaة عan الشhacbiyi waana labadii aan sheegayno labadaasi waa inoo dambeeyaan aan lahayo عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال أنه قال xadiثku waa kii un waa duruqdiisii شhacbi iyo intii ka dambeysaya صaxaabiguna waa tan inooguba sugan ee shucba meeshii waa ka baxayo iyo dee raggii ka horeeyey oo dhami waana dad aynu soo wada maray un qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam cadi bnu xaatim baa leh rasuulka ilaahay baa igu yihi idaa arsalta haddaad dirto kelbaka ayigaaga dee isagaana su-aasha weydiiyey fadkir isma allahi marka aad dirayso bismi illaahi dheh fain amsaka calayka hadduu kuu qabto eeg uu kuu qabtay adiga muu sii cunin faadragta aad gaadhid xayan xaar yahay isagoo nooloo shaygii dabiixadii m saydkii oo weli nool baad gaadhay wixiina waa kuu qasayd waxaana kuu qabtay aygaagii fadbaxu markaa qabashadani gawrac uma noqonayso se laftigii horen soo maray ee ahaa qabashadiisaas baa ah akhdigiisaas ama dakaadkiisu akhdigiisu noqonaya taasi imaka ma imanayso ee gawrac markaas wain adragta haddaad gaadhin qad qatala xaalu dilay oo isagoo dilay baad gaadhay oo dee wixii nafkumaad gaadhin walam yakul minhu markaasna waxba kamuu cunin oo aduu ku hayaa markaa weeye waana eygaa mucallamkaa fakulu cun markaa saydkii qabashadiisan ayaa gawraciisii noqonaysa wain wajadta haddaad heshid maca kalbika aygaaga maciisa kalban gayrahu waqad xaal qad qatala eeg haddaanu dilin oo nolol lagu gaadhay uu gowracayaayo dhib uma keenayso aygan kale laba qabtay ee laakiin waa wixii baa isagoo dhintay oo nafti ka baxdaad gaadhay ay kalena meeshii waa las la qabtayba ama waad heshe midkood lama garanaya xataa waxaa dhici karta kani mar dambeba inuu yimi laakiin shaki baa yimi wixii badnayn lahaa dabiixadan ama sayidkan baa meeshii shaki meeshii yimi dee tadna markaa asalkiisii hore taxriimka ah maytaadka ayuunbaa imakaalkan raajix noqonaysa wain wajadta maca kalbika kalban gayrahu waqad qatala falaa taakula cunib fainaka adigu laa tadri ma garanaysid ayuhumaa labadoodan kooda qatalahu dilay inuu kaagu dilay iyo in kan kala dilay war uma haysid de markaa wa dee kol haddii shaki soo galayna wixii xalaal waxaan kaba dhigi lahaa ee waa laga tegayaa oo markaas asalkaa hore taxriimkii baa la qaadanayaa ha cunin wey wain ramayta haddaad gantid saamaka leebkaaga fadkur oo adoo wax ku ugaadhsanayo weeye fadkur isma allahi magaca ilaahay xus fain qaal hadduu maqnaado canka xaggaaga yowman maalin oo macnaa waa wixii aada la heshay leebkaagii baa la cararay dee wixii intii buu aad buu ula fogaaday maalin dhan buu kaa maqnaa falam tajid aanad helin fiihi ay fii markaa waxa weeyaan waa filmarmiya masaydkii ilaa ahara saamika leebkaaga raadkiisu mooye wax kalena kumaad arag fakul cun in shita haddaad doontid wain wajadta haddaad heshid ariiqan xaalu yahay isagoo ku qarqoomay biyo fi lmaayo falaa takula cun xadiidka inta hore ayga kolley waa intaa inoogu soo noqnoqotay halkan ramyiga ayaa wax yaro in ziyaadiya inooguba sugan tahay waxaana rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka kuba sheegay cinda ramyi ruuxii wax la gano ku ugaadhsanayay marka uu leebkiisii maalan ama wixii la midka ahaa dee micraadka iyo waxaa waqiidka noqonaya aan ahayn uu ganayo inuu bismigii ilaahay horta ismigii ilaahay laba yimaado taasna waa horaan usoo aragnay iyada intaa haddii bal matalan markaa leebkii aad wixii la heshay markiiba aad gaadho oo isagoo xayaato mustaqirii aad ku gaadho uu gowracaya iyada markaasna san imaka laftigan ka horreeyey baan kuba soo marray faadragtahu xayan fadbaxu iyada hadduu nolol ku gaadho uu gowracaya leebkii baa ku dhacay uu la yar fogaaday markaasuu dee nololkumuu gaadhin iyada markaa xadiidka si ay noogu sugan wixii uu eegayaayo haddii waxaan la leeyahy uu dhintay sahmiguuniyo raadkii sahmigiisa mooye wax kaloo ku sugani maba jirto macnaa wax kaloo loo aaniyaa iyada ma jirto marka caynkaasa waa cunaya xataa xadiidka haddii dee maalin dhan ay ka soo wareegtay maalin dhan qayb baa inoo soo socdo dee haddii ay xataa maalin iyo laba cishoba ay noqoto laakiin kiisii uu yahay asalkii saamigiisunbaa ku sugan wax kaloo dee maalan la yidhaaho waxaan u dhintayna meeshii maba jirto say noo soo socotona muu qurmin wixii oo muu urin iyada markaa waa iska cuni karaa fakul in shita wey haddii laakiin maxaa dhacay wixii leebkiisii waa ku dhacay ama sahmigiisii uu la ordayo biyo ayuu isagoo ku dhex jira arkay biyihi waxaa dhici karta de agtiisa intuu ku dhacay galgalashadiiba inuu gaadho oo leebkii dilay waa suurtagal biyahan inuu ku haftayna waa suurtagal iyada markaa arrintiibaa imanaysa horeynu soo maray oo ah shaygii mubiixa ah ee banaynayabaa shaki soo gelayo iyada markaa lama cunayo waxa suurtagala inuu qarab uba dhinto biyahani un ay hafiyeen waxa dilayna uu biyahan uu ku haftay uu yahay wain wajadtahu qariiqan fi lmaayi falaa taakul bal xadiidka balemedkale taas baa iyada inooguba sugan kollayna halkan khilaf bayn haddii dee sahmigii imaka uu la cararuu la fogaado mar damba la helo raadkii keliyu kuba sugayay bacd alculamaa baa iyagu kuba tegayo kol hadduu la dheeraado oonu gaadhin mar dambe uu helay isagoo muddo kaba qarsoomay wax kalaa dhici karo inaan la cunhayne laakiin xadiidku wuxuu inoo keenayaa qeybka dambe markaan eegno in la cuni karayo kolley waana axaadiis ahaan taas baaba raajaxsan imaamkuba halkan amana uu leeyahay xadثna yaحya بن أyuba qal xadثna cabdاللahi بن المubaaraki qaal aخbarana caaصim وaلأxول عan الشhacbiyi عan cadiي بn xaatimi qaal anahu qaal sأltu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم can sayd qaala markaa wuxu uhi rasuulkii ilaahay salawaat الlahi wasalaamu عaleyh idaa ramayta haddaad gantid saamaka leebkaaga fadkur isma اllahi oo markaad ganayso magaca ilaahay xus fain wajadtahu haddaad hesho saamigaagii qad qatala isagoo dilay fakul cun leebkaagii waa waxa afkiisa adeeg taa hore waxaanu soo aragnay micraadkii ballaadhkiisa hadduu ugu dhaco inuu markaasaa uu ku dilo waqiid buu noqonayaa mawquudadii buu noqonayaa lama cunayo waa waxaan af leh iyada taas oo kale haddii aad markaa fain wajadtahu qad qatala fakul cun haddaad nolol kumaad gaadhinba ilaa an tajidow inaad hesho un mooye qad waqaca isagoo ku dhacay fii maain biyo oo haddaad hesho isagoo biyo ku dhacay fainaka laa tadri eeg waa shaki un imaka halkana fainaka adigu laa tadri ma garanaysid almaa-u biyaha miyaa qatalahu dilay oo ma biyahan ubaa qaraq buu u dhintay aw saamaka mise biyaha markii dambe uunoo naftu ay kaba sii baxayso mugalgalashadii uguba dhacay waxaa dilay leebkaagiibu ah lama kala garanayo haddii saamigu dilay xalaal bay ahayd qaraqan haddii dilayna xalaal maa kol haddii shaki halkan soo galay meytaadkana asalkeedu uu taxriim yahay xaaraan buu noqonayaa markaa ha cunin weeye almaa-u qatalahu aw saamka bal xagga natniga iyo iyada hadduu wixii uro waa wax inoo dambeeya haddii ala yidhaha baab kale ayuu inooguba iman doonaa oo wixii muddo hadday kaba soo wareegtay oo isagoo uray uu helo asarkii saamigiisun baa kuba sugan iyada marka caynkaasa si axaadiis inoogu dambaysa ama xadiid lama cunayo xadiidkii cadi bnu xaatim halkaasaan kaga baxnay marka wuxuu yihi xadaثna hnaad bn sriy qaal xadaثna بn mubaarak can xaywata bni shurayxi qaala samictu rabيcaةa bn yaزيid الdimashqiya yaqul akhbaranii abu idriisa caa'id الlahi qaala samictu aba saclabةa اlkhushaniya yaqulu ataytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm xagga sanadka koley bal saxaabiga inta ka horeysa oo dhami waa dad aan soo aragnay de way kala badbadayin markan lena waan soo aragnay maaha dadkani aad baa riwaayaadkooda u badan yahi maha dad iska dee riwaayaadkooda aanu badnayn baa jira kuwa u badan yahay anaad ibnu sari waa nin musanif oo xataa tasniiftiisii kitaabkiisa zuhdigu ina soo gaadhay ibnulbarakna waa imaamkii weynaa xawat ibnu shariix oo taabiciinta atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kamida caabid zaahida ah waa dad aan hore usoo aragnay rabiicat oo isna taabici oo nin caabida isna ah abu idriisna abu idriis alkhawlani caydullahi bnu cabdillaahi waa nin waktigii rasuulku u dhashaa la yidhah waa nin taabiciya isaguna taabiciintii waaweyneyda horaan usoo wada aragna ama saxaabigan abu saclabata alkhushani kolley waa saxaabi aan filayo inaynaan hore usoo arag waana saxaabi kolley suxwad dee mashhuur ah laba yidhah abu hureyre iyo waa ka islaam horeeyo qabla khaybar buu islaamay bay culimadu soo naqliyaan bactu ridwaanna waa joogay oo waa kaba qeyb galay markii dambena qoomkiisii waa ku laamo reerkoodina way islaameen magaciisa kolley aad bay culimadu isuguba khilaafeen iyo ka aabihii iyo kunyadiisan iyo nisbadiisan buu aada uguba shuroobay barhkood baa magaciisa dee jurthuum iyo jurthuuma iyo magacyo kalena way soo sheegeen oo kolley alfaada iska wada qariibba ah laakiin bal waxaan leenahay waa saxaabi jaliil oo reerkan reer khushayn oo qudaaco ahaa kaba dhashay oo dee baacat ridwan dadkii joogayna kaba mid ahaa markaa axaadiid kala duwanna rasuulka ilaahay kaba wariyey taasba weeye saxaabigana in waxa in adigu muslim kitaabkiisan xadiidkan waa ku leeyahay xadiidkanna uu soo yar celcelin doonaa oo bal maalan dee iyada taas in duruq buu kusoo yar celin doonaa xadiidkan kolley xadiidkan iyo mid raqamka kuba xiga iyo raqam aan siiba dheerayn malaa saddex xadiid buu ku leeyo barhkood dee duruq leh barhna anayaanay lahaaninba waa saddex xadiidun guud ahaan saddex xadiidna ma kala dheero imaka kan iyo kiyo imaka xadiidka raqamka kuba xigaana waa xadiidkiisii mid aan naga dheeraynna waaba inta uu kitaabkeenan ku leeyay marka muslim laba eego wuxuu yihi marka abu saclaba ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula اllahi ina anagu biardi qowmin qowm dhulkii baanu kuba sugannahay min ahli اlkitaabi ahlulkitaab kaba mid ah waxaanu meel la deganay niman ahlulkitaab ah kolley ahlukitaabkana nasaaray ahaayeen waana dad carbeed unbay ahaayeenoo waxaa jirtay adigu dad carbeed oo shaam degay oo dee reer rumna markaa way deganaayeen oo iyagu markaa diintaas nasaaro qaatay qabla alislaamba way jireen oo nimankii khasaasinada la odhanayay kaba mid ah ahlu khasaan iyo tanuukhiyiintii iyo isaga reerkooda iyo dad baa waxaa jiray waktigaa hore nasaaroay noqdeen shaamna way degayeen marka waa dadkiisii iyo dee dadkii carbeed ee kaley wada deganaayeen dadkan uu sheegaya naakulu waanu cunaynaayo fii aaniyatihim dee kolkol waa dadkaa wada deganoo weelalkoodaanu wax ku cunaayo dee kol baan weel kale aani haysanba cunto ay u baahdaan weel qoladaasi ay leeyihiin ayaanu wax ku cunaynaa buu yihi waa mid horta wa ardi saydin dhul ugaadheedna waanu ku sugannaha dhul dee dadka caadadoodu ay tahy inay wax ugaadhsadaan asiidu biqawsi markaa waxaan ku ugaadhsadaa qaansadayda wa asiidu waxaan ku ugaadhsadaa bikelbi aygayga almucallami la tababaray aw bikelbi aygayga aladii aygaasoo laysa bimucallamin mid tababaran aan ahayn ayaan ku ugaadhsadaa ee fa akhbirnii waatan waxaad iiga warantaa ood ii sheegtaa ma ladiika yaxilu lanaa annaga noo xalaala min dalika madkuurkaas weelka ahlulkitaabka wax cunina wax lagu cuno ayga iyo marka la eego iyo qaansadan uu ku ugaadhsanayo aygiio weliba laba qaybooda mid mucallama iyo mid aan mucallam ahayn bal wixii noo xalaala ee umuuraha nooga xalaala iyo sheeg taas baan yidhi buuri qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amaa maa dakarta waxaad sheegto annakum idinku biardi qowmin qowm dhulkoodiina ku sugantihiin min ahlilkitaabi ahlulkitaab kaba mid ah wataakuluunaha cunaysaan fii aaniyatihim weelalkoodana a wax ku cuntaan fain wajadtum haddaa heshaan gayra aaniyatihim weelalkooda waxaan ahayn oo weel aan kooda ahayn haddaa heshaan falaa taakuluu fiiha waxba ha ku cunina waayo waa dad dee nijaas iska dhowra maaha marka haddii aada weel kale helaysaan weeye oo baahi aanay idin geyn waxba ha ku cunina wain lam tajiduu haddaydaan helin oo weel kale aaweydaan oo koodaa mooye weel kaleoo meesha idiin dhowi aanu jirin faqsiluhaa maydha waayo qaaliban nijaas iskama dhowraan ee khinsiirkiina way badnaysanayaan oo waa kan waxaa ridsiga ama nijaasa iyo wax ku karsanayaan ee weelkii kuba cunayaan khamradii bay cabbayaan faqsiluuhaa maydha weelalkii oo si makulu fiiha dee weelalkiinay kol haddii la maydho daahir bay noqon nadiif bay noqone markaa wax iskagaba cuna taasi waa xaggii weelalka oo bal masalan taas riwaaye abi daawuud baana waxay ahaydba whm ydbaquuna fii quduurihim اlkhinziira wayashrabuuna fii aniyatihim اlkhamr waa sababtuu weydiinaya nimanka ahlu kitaabkan la jaarka nahay weelal dharyahooda waxay ku kariyaan doofaarkii iyo hiribkiisii bay ku kariyaan waxaanay ku cabbaan weelalkooda khamrana way kuba cabbaan bal markaas maxaan yeelaayo markaasaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh si naguma jawaabe ama maa dakarta waxaad sheegtay oo anaka adigu biardi saydin dhul sayd inaad kuba sugan tahay fama asabta wixii aad asiibto biqawsikan qaasadaada dee qaasadu maaha wixii de leebkii laga ganayey baa ah wixii wax ku dhacaye fadkur xus ismallahi magaca ilaahay markaad dirayso sima kul cun wama asabta waxaad ku asiibto bikelbika aygaaga almucallami la tababaray isagana fadkur ismallahi waa cinda alirsaal sima kul cun waa haddii aanu nolol kuba gaadhin waa ku banaaye wamaa asabta bikelbika aygaaga wixii aad ku asiibtay aad ku ugaadhsatay aladii aygaasoo laysa bimucallamin mid tababaran aan ahayn kana fa adragta dakaatahu eeg isagii uu qabtay laakiin mucallamna ma ahayn oo ka hadduu doono iyadoo la joojiyey baanu joogsanaynba ama kolkol isagaaba istiraya laakiin noloshii baad gaadhay oo waad gowracday fakul cun markaa isaga kan dambe un haddii aad nolol aanad ku gaadhin ha cunin weeye sade xadiidkii kuwii hore kusoo aragnayba ama xadiidkii cadiy ibnu xaatim waxadaثanii abuطaahiri qaala akhbarana ibn wahbin xa waxadaثanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaثana اlmqriu kilaahuma can xaywata bihada اlisnaadi naxو xadiiث ibn اmubaaraki غayra ana xadiiث ibna wahbin lam yadkur fiihi sayd اlqaws bal xadiidku waa kan imaka aynu kaba soo baxnay abu saclabat alkhushani warinayey in waxaana ibnu wahb iyo muqri muqriga halkana hore inuu marar usoo maray kolley laba ninoo isku magacan oo aynu kusoo marraa jirto mid kastaba cabdullaahi ibnu yaziid la idhaaho laakiin nina waa nin hore oo imaam maalikba wax ka wariyo kaas oo kale zuhayr ibnu xarbi ma soo gaadhin midna waa nin cabdillaahi ibnu yaziid almuqri oo la yidhi toddobaatan iyo sanood buu dadka qur'aanka barayay oo reer maka ahaa taasba weeye oo waxa weeyaan cabdillahi ibnu yaziid almuqri waana ninkaa dambe oo bukhaarina isagu mubaasharatan ama toos buu ugaba wariyaa min kibaari shuyuukh lbukhaarina weeye waayo waa nin wad laakiin muslim iyo asxaabu sunan mid soo gaadhay ma jirto waa siday kaga wariyaan san imaka halkan iyo meelihii hore baan kuba soo aragnay haddaba waa cabdillahi ibn yaziid almuqri taasba kilaahumaa labadaba kilaahumaana muxuu leeyah waa ibnu wahbi cabdillahi ibnu wahbi iyo cabdillahi ibnu yaziid waa laba cabdillaahi labadooduba eh waxay ka wada warinayaan can xaywata xaywat ibnu shureex weeye waa ninkii marka dhoweyd ba imaka sanadka inooguba sugnaa bihada isnaadi naxwi xadiid ibn mubaarak cabdillahi ibn mubaarak xadiidkii oo cabdillahi ibn mubaarak iyo cabdillahi ibn wahabi iyo cabdillahi ibn yaziid iyo kolkood ibnu lahiico oo kale ninkan isna cabdullahi ibnu lahiica la idhaaha caalimka ahaa culimadii waaweyneed ee reer masr waktigiisna laakiin markii dambe xifdigiisa iyadoo kutubtiisa gubatay xifdigiisa xumaaday ikhtilaadka daraaddii ay u daciifiyaan waa niman cabaadilo oo yidhaahaan haddii cabaadiladu ay wax ka warinayaan riwaayadiisu way toosanta waa xadiidkiisa hore waaba saddexdan oo ibnu wahbi iyo ibnulmubaarak iyo muqrigan iyo weeyaanoo markay saddexdaa cabaadiladaasi wax ka warinayaan bay idhahaan waayo waa raggii marka hore la kulmay xadiidkiisii qadiimkaa weeyaan oo riwaayadiisa markaa waa la aqbalaa ama waa la qaataa dee malaa qutaybiyana waa la raacin karaa hadda waxaan leeya qolooyinkii cabdullahiyadii baa meesha ku kulmay naxwi xadiid ibn lmubaarak hayra ana xadiida ibni wahbin lakiinna uu ixaaleeye xadiidka ibnu wahbi lam yadkur fiihi sayd alqawsi ina markii hore waxaan soo aragnay sayd qawsi iyo saydkii kelbiga isaga kelbiguunbaa kuba sugnaa saydka qawska kumay sugnayn waana xadiidkaa hore bal koleynayn dee qeybta saydkiiyo waxyaalaha ku tacalluqsan inagu jadiid maaha xadiidkii cadiy ibnu xaatim baan kuba soo aragnay waa intan awaanida ahun weeyaan oo iyada xadiidku inoo faa'iideynayo nimankaa gaalada ah weelkooday iyagu isticmaalaan haddii dee weel kale la helayo dadkaa nijaasa iska dhowra maahay in la iska daayo oon waxba la isticmaalin haddii ruuxu u baahdo inuu weel kala haysanna inuu iska maydho markaa uu maydho dabadeed waxna waa ku karsan karaa distoodii ama dherigoodii weelkoodii kalena wax waa ku cabi karaa kuna cugi karaa kol haddii uu bal matalan taasiniyo waxa weeyaan uu isagu iskaba maydho taas oo laakiin haddii kale waa karaha una malaayo haddii xataa uu weel kale laba helayo weelkaa uu isticmaalo dee yar karaahay noqonaysaa uuna iyadaba taxriim xaddeed ma gaadhsiiyaane kol haddii laga maarmi karayo hala iska daayo haddii loo baahdo se hala iska maydho waayo waa dadkaa nijaasa iskaba dhowrayn riwaayada abu daawuudna waxaabay tilmaamaysaa sababta u weydiinayuu lahaa khinsiirkay dheryahooda ku kariyaan khamrigana weelalkooday kuba cabaan maxaan yeellaa markan uba baahan oo markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xukumkaas uuba sheegay kolleyna weli way noo sii socotay axaadiistii walow in yar yar hadhay lakiin halkaasaan ku yardayna wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa